bismillaahi raxmaan iraxiim kulanti wacan oo wanaagsan khayaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanaya meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin isniina taariikhdu ay ku aasaysan tahay siddeed iyo tobanka bisha disembar sannada labada kun toddoba iyo tobanka kusoo dhowaada dhagaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan warar kala duwan ayaa waxa ay kasoo baxayaan weerar habeennimadii xalay ahaa ciidamo ka tirsan kuwa hay-adda nabasugidda iyo sirdoonka qaranka ay ku qaadeen hoyga magaalada muqdisho uu ka degan yahay cabdiraxmaan cabdishakuur oo ah siyaasi hore horena usoo noqday wasiirka qorsheynta ee xukuumadihii kumeel gaarka ee soo maray dalka qeybna ka ahaa murashaxiintii xilka madaxtinimada ku tartamayay tartankii sideedii bishii labaad ka dhacay magaalada muqdisho cabdiraxmaan cabdishakuur waxaa la sheegayaa in weerarka xali gurigiisa lagu qaaday dhaawac uu kasoo gaaray asiga iyo sidoo kale shakhsiyaad xilligaasi la joogay waxaana ku dhintay weerarkaasi shan ka mid a ilaaladiisa sida wararkaaynu ku helayno cabdifataax geesi oo ah mudano ka tirsan baarlamaanka federaalk soomaaliya oo xilliga weerarka uu dhacaya ku sugnaa guriga cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa sheegaya in ay maqlayeen rasaas xoogan oo bannaanka kore ee guriga ka dhacday muddo daqiiqada ah wuxuuna sheegay markii dambe in ay maqleen codda ciidanka oo sheegaya in bannaanka ay usoo baxaan cid waliba oo aan hubaysnayn taasi oo baaritaan lagula dhaqaaqayay kadibna waxa uu sheegay in ay wateen asiga oo dhaawaca cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ah siyaasi hore waxaan joognay hoy cabdiraxmaan cabdishakuur aniga iyo cabdiraxmaan cabdishakuur iyo dhowr qofood oo kale oo dhalinyaro oo oo reer muqdisho ahaan meeshaas wada joognay waxaan fadhinay meel qol fadhi ah adugu abaara oo shan daqiiqa ka hor ayaa guriga galay oo meesha usoo galay fariidinayna oo issalaamayna ayaa waxaan banaanka ka maqalnay guriga buuq wax daqiiqada ka yar qaatay kadibna waxaa bilaabatay risaas xoog leh risaastaas xooggana adugu ku dhawaad qadar ilaa soddon ilaa afartan daqiiqa ayay hoyga aan ku jirnay ka dhex socotay waa garan kartaa meel risaas ka bilaabato qofka gidaarka u dhow ayuu maaragtay isdhaafsigeeda uga gabanay risaaskii la isdhaafsanayay hal meelna waa wada taagnayn oo qolka fadhiga ah gidaar aan dadab ayaan rabnay aan galno ka hor ayaa maaragtay kollay wiiftadii gaartay ee cabdiraxmaan cabdishakuur gacanta bidixda inay ahayd ayaan maaragtay ayaan boqolkiiba boqol maaragtay u malaynayaa meel xusulka iyo gacanta u dhexaysa ayaa dhaawac ka gaaray wiil dhalinyaro ah oo aan meesha wada taagnayn iyo aniga ayaa gacanta ka xirnay shaatigiisa uga xirnay waxaa bilowday dhawaaq cod ah oo ciidanka ah oo ay leeyihiin aydii gudaha ku jirto oo hubaysnayn in maaragtay ha soo baxdo laba wiil oo dhalinyaro ah iyo aniga iyo siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa meesha soo wada degnay ganjaalka hore markii aan nimid ciidamadii meesha joogay dadkii maaragtay baaritaan ayaa loogu dhaqaaqay cabdifataax geese ayaa sharaxaya cidda ay ahaayeen guriga kuwa weeraray waxa uuna sheegayaa inay ahaayeen ciidamo ka tirsan kuwa hay-adda nabad sugidda indhahana ay u xirnaayeen waxa uu sidoo kale meesha ka saaray inuu jiray qalada in lagu qaldamay guriga ama cabdiraxmaan qudiisa ayaa ugu xiran waxay amreen marka in gaarigii oo ciidanka horay laga saaro ee cabdiraxmaan cabdishakuur maya de gaariga marba haddii ciidanku maxay ahayd u muuqdeen in asaga gaariga ka u ahaa waxay saareen gaarigii ayay saareen gaarigana shilka ayay maaragta ka saareen asagana uu sheegay inuu dhaawac yahay cabdiraxmaan cabdishakuurna qof maqalkiisa iyo muuqaalkiisa uu qarsan yahay maahan dirilkiisana qof uu qarsan yahay maahan qof aan la garanayna maahan marka sidaas ayayna gaariga shilkiisa ku saareen axmed macalin fiqi oo hore usoo noqday agaasimaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliya haatanna ah mudano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa sheegay in ay isku aragti ka yihiin xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ficilka lagula kacay cabdiraxmaan cabdishakuur waxa uu sidoo kale sheegay axmed macalin fiqi in arrintani ay ku lug leedahay arrin la xiriirta xasaanad ka qaadista xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalk soomaaliya oo maalintii shalay xeer ilaaliyaha uu ka dhawaajiyey taasi oo lagu fashilmay kadib kulan deg deg ah oo ay mudanayaasha ka yeesheen arrinkaasi waxa uuna sheegay intaasi aan laisaga hareynin waxa uu tilmaamay in lagu fashilmay hanaankii la doonayay in dalka lagu hogaamiyo sida hadalka uu dhigay xildhibaanadaas markii lagu fashilmay oo runtii kacdoon xoogan oo xildhibaanada ah iyo guddoonka golaha shacabka uu arrintaasi laga muujiyey oo waddadaas ay arkeen inay fashilantay ayay si fashilkoodii ay ugu qariyaan arrin kale oo dhacdo kale ayay tii xalay dooranayaan kii kale oo sii gaal sabab sababi doonta in baarlamaankii ka baxa kale labada bilood in dib u furmo xildhibaanada waa laska wareystay guddoonka baarlamaanku alxamdulilahi waxaa ah in qaar ka mid a xildhibaanada oo eriyadaas deganaa ayagoo khadka taleefonka iskula jira in weerarku u dhacay oo ayagu dhegahooda ay ku maqlayeen xildhibaano meesha dee lagu jirdiray qaar la teroreystareeyey guri kale oo xildhibaano ah oo gudoomiye ku-xigeenka aqalka sare ee koowaad uu degan yahayna dee xabado badan ayaa ku dhacay oo si toos ah ayada layuu sheegay in maaragta gurigaas oo loo qastay in xabadahaas cabshir bukhaari gurigiisa marka runtii arrintani waxay calaamad su-aal saaraysaa mas-uuliyadda madaxda sare iska aamusan ee dalka korkooda waxaasoo dhan ugu dhacayo ma ahan wax loo dulqaadan doono maya xisaabtankaasi waaba midka hadda la diidan yahay oo weerarkan oo dhan iyo xildhibaanada la leeyahay xasaanadoodii ha laga soo laga xayuubiyo iyo kuwa kale oo sareedka iyo maaragtay xildhibaada lagu wado waxaasoo dhan xisaabtanka ka cararkiisa ayaaba loo samaynayaaba maxaanababa arsamayaa wey dhinaca kalena xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalk soomaaliya oo shalay si deg dega kulan ula yeeshay gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya ayaa loo madaansan yahay in kulan deg dega laga yeesha hadalkii kasoo yeeray xeerilaalyaha guud ee qaranka soomaaliya ee ku aadanaa in laba mudan oo ka tirsan baarlamaanka federaalk golaha shacabka lagala laabto xasaanada xildhibaannimada kadib markii uu sheegay in lacaga laaluusha ay kasoo qaateen wadamo shisheeye oo ay doonayaan in dalka ay ku burburiyaan sida uu sheegay xeerilaalyaha qaranka soomaaliya oo shir jira eed warbaahinta muqdisho ugu qabtay maalintii shalay shirka golahan ay isugu yimaadeen ayaa lagu aclaamiyey kulan deg deg ah oo ay mudanayaasha baarlamaanka isugu yimaadaan taasi oo u aqbalay gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya waxaana lagu wadaa in maanta kulankaasi ay isugu yimaadaan guddoonka baarlamaanka federaalk soomaaliya loogana arrinsado arrinkaasi xildhibaanada soomaaliyeedna maanta waa iska wareysteen waa noo timaadeen guddoomiyihii golaha shacabka jawaari ayaasha guddoominayey kulligood waxaa la isla qaatay inay bir tahay inay in lagu xadgudbay xasaanadii iyo maqaamkii xildhibaanadu lahaa inuu ku xadgudbay nin aan dalkaan u naxayn nin aan ogeyn dalkaan wuxuu soo maray nin la kiraystay oo kure ku shaqaynaya marka waxaan leenahay meeliyaha uu hanjabay toban iyo toban qof oo kale oo siyaasiyiina ayuu aeroboortka geeyey inaysan ka bixi karin xildhibaanadan labadaa u geeyey inaysan ka bixi karin waan ogaanaynaa axmed cabdi daahir haddii uu sharci darro qof ku celin kariyo haddii kale baarlamaan aeroboortkaana laga baxayaa dadkuna waa xor waana soo gelayaa ninka baxayana waa isaga ninka baxaya oo dalkan siyaadada ku ah oo yimid oo muwaadiniintaan markay ka shaqaynayeen ku soo galay soo xaluushay ayadoon vetin lagu sameyn ayadoon la baarin ninkan noo soo xaluushay oo haadaheenni meelihii u muhiimsanaa qabsaday waa isaga isagaa siyaadaha isagaa dalkan ka baxaya marka xildhibaanada waxaa lagu heshiiyey in biri shir weyn la isku yimaado in baarlamaanka dib loo furo ayay xildhibaanadii waxaana furi kara baarlamaanka konton iyo shan xildhibaan baa codsan karta haddana warqadii waa la wada qoray waxaan rajaynaynaa in baarlamaanku uu dib noogu furmi doono maalmaha fooda nagu soo haya lagana arrintaana laga hadli doono duulaankan qaawan ee uu axmed cali daahir kusoo qaaday hay-addii sharci dejinta xeerilaalyaha qaranka soomaaliya ayaa la aaminsan yahay in uu saaxiib dhow la yahay xubnaha ugu sarsareeya dowladda soomaaliya taasi oo haatan u muuqanaysa mid khilaaf xoogan ka dhex dhalinayso hay-adda garsoorka iyo baarlamaanka federaalk soomaaliya halka warkaas aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer wararka laga helaya qaybo ka mid a deegaanada jubbooyinka ayaa waxa ay sheegayaan in horjoogihii ugu sarreeyay kooxda al-shabaab ee axmed deeriye uu ku dhumaalaysanayay qaybo ka mid a gobolka garow kadib markii la sheegay in baxsad uu ka yahay maleeshiya ka tirsan kooxda al-shabaab arrinkan ayaa la sheegaya inuu yimid kadib isku dhacyo dhowr ah oo u dhexeeya labada waa dhinacyada hoggaanka ah ururka al-shabaab oo muddooyinkii dambe si aad a isugu hayay arrinta kooxda dhexdeeda waxaana la sheegaya axmed deeriye iyo koox uu hogaaminayo in haatan ay ku dhuumaalaysanayaan qaybo ka mid a gobolka gadow kuwaasi oo danaynayo in ay isaga soo baxaan halkaasi warar la helaya waxa ay sheegayaan in gurubka uu hogaaminaya axmed deeriye ay haatan xiriir la sameeyeen mukhtaar ruubo cali abuumansuur si ay kaga soo dhaqaaqaan halkaasi oo isuguna soo dhiibaan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya wararka sida aadka u soo baxaya ayaa ah in sababaha ugu badan ee mukhtaar robo kismaayo uu u gaaray ay ahayd markii hore arrin la xiriirta isusoo dhiibitaanka qaar ka mid a horjoogayaasha ugu sarsareeya kooxda al-shabaab oo danaynaya in dhinaca dowladda federaalk ay soo maraan horjoogahan ugu sarreeya kooxda al-shabaab ayaa waxaa la tilmaamayaa inuu yahay shaqsi isagu ka aragti duwan hogaamiyaasha kale ee kooxdaasi waxaana la isku diidan yahay fikradaha qaar ee kooxdaasi ku dhisan tahay taasi oo ah dagaalada sii wadista dagaalada ka dhanka ah dowladda soomaaliya waxaa maalintii labaad magaalada muqdisho maanta ka soconaya shirka siyaasadda dhallinyarada qaran ee soomaaliya kaasi oo ra-iisul wasaaraha soomaaliya maalintii shalay uu ka furay gudaha garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho shirkan ayaa waxa uu yahay mid diiradda lagu saarayo siyaasadda dhallinyarada ah iyadoona dhallinyarada ay ka kala timid deegaanada soomaaliya ay ka kooban tahay gaar ahaan maamul goboleedyada dalka ka jira qaar ka mid a dhallinyarada oo warbaahinta la hadlay maalintii shalay waxa ay sheegeen in shirkani ay aada usoo dhaweynayaan sidoo kalena ra-iisul wasaaraha soomaaliya uu yahay shaksi wax badan ka bedelay dhallinta soomaaliyeed xasan cali qiiramar oo shirka ka hadlay waxa uu sheegay in dhallinyaro boqolkiiba toddobaatan iyo shan bulshada ka ah aan la aqbali karin in ay dhibaato kusii jirto waxa uuna sheegay dhallinyarada inaynan ahayn mustaqbalka dalka ee ay yihiin hoggaanka maanta sida uu hadalka u dhigay waxaa sidoo kale xiran wadooyinka magaalada muqdisho qaarkood oo hakad la geliyey ayadoo goobaha qaarna loo diidaya dadka in xataa lug ay ku maraan waxaana goobaha xiran ka mid a wadooyinka waa isgoysyada lambar afar soobe ilaa iyo banaadir oo si aada ciidamo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya iyo gaadiidka dagaalka loogu arkayo warkii oo aad ka dhagaysanayseen raadio wardheer akhyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanaya waa naga intaa anigoo ah saaxiibkiin maxamed nuur amiin ayaa idin akrinaya warka intaynu dib u kulmayno mar kale sidaasii nabadgelyo